bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasala ala nabiyina maxamedin alih wasalam runtii doorashada waa arrin muhiim ah waxay kamid tahay horumarka in maaragtay doorasho xalaal ay ka dhacdo oo shacabka maaragtay maadaama muddadii la gaaray doorashada waktigeeda waxyar ka harsan yihiin shacbiga soomaaliyeed diyaar bay u yihiin deegaanadaas degan koonfur galbeed degan marka waan loo diyaar garoobay waxaan leeyahay mas-uuliinta oo u sharaxan inay hilkaas qaadaan inay ku dadaalaan yani qofkas rabitaankiis ka tambadinin oo keliya waxaa la rabaa in ammaanka maaragtay deegaanka iyo deganaanshaha maaragtay in lagu dadaalo waxa la yidhaahdo maaragtay caadafo ka muuqato ama dadka maaragtay u keeni karo waxyaala broblem abuuri karo in laiska ilaaliyo taasa ugu muhiimsan doorashada waktigeeda markii la gaaro insha allahu waxaan rajaynayna markaasna si nidaam ah oo wanaagsan inay doorashada u dhacdo marka taas waa la gaari doonaa laakiin waxaa maaragtay arrimahaan rabo inaan maaragtay ummadda soomaaliyeed oo deegaankaas degan iyo musharaxiinta baan raba inaan u sheego in doorashada looga faa'iidaysanin in qalalaaso dadka la geliyo oo culeeso iyo laguarday lagu kordhiyo daraadba qaraxa ka dhacay meesha maaragtay aada dhibaatada ugu gaartay shacabweynaha deegaankaas degan dadkii ku dhintay allaha u naxariisto dadkii ku dhaawacmayn allaha caafiyo arrintaas amal aadaan ugu xunnahay marka cadow aan umad u naxariisaynin oo ka faa'iidaysanahayo markii hoo buubuu iyo wax dhacaan ayaa iska jira waxyaalahaas amal in isku meel looga soo wada jeesto marka taasaan dhihi lahaa wax kasta waxaa ugu muhiimsan in deganaanshaha deegaanka la ilaaliyo waayahay musharaxiin badan baa is-sharaxay guddigii doorashooyinka waa la sameeyey hadda waxaad moodaa howlihii doorashada iyo diyaargarowgeeda inuu socdo marka bal aragti ahaan adigu sideed kula muuqataa diyaargarowga hadda socda ma sida loogu talagalay ma dibudhacyaa jira sidee wax kula muuqdaan
dib u dhac ma falayno waktigii looga talagalay inay doorashada dhacdo saasaan rajaynaynaa marka in maaragtay waktigii looga talagalay sideeda inay u dhacdo qof kastana maaragtay ku dadaalo in maaragtay si xalaal xalaal ay u dhacdo doorashada isla markaasna laga ilaaliyo isjiidkiid iyo wax maaragtay hadallama qallashan iyo laga ilaaliyo qofkaas rabitaankiis maaragtay haddii laga ta maaragtay laga guulaystona musharax kasta waxaa la rabaa inuu hogaansamo wixii maaragtay ilahay qofka ilaahay u alafo marka saas lay loo baahan yahay maahan hadda in dib u dhacay waxaas runtii maamulkana waa waa diyaargarooyey baarlamaanka waa maqlaysin guddigii waa magacaabay guddoomiyaha iyo xildhibaanadiisa runtii aada iyo aad ay umahadsan yihiin shalay cod aqlabeed ayay guddigii ku ansixiyeen marka wax broblem ilhadda ila muuqda ma jiraan keliya waxaa la rabaa in qof kasta maaragtay diyaargarooygiisa iyo nidaamka u yaala dowlad goboleedka inuu hogaansamo taas unbaa loo baahan yahay waayahay maamulka xubno ka tirsan koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta qaar iyo musharaxiintuba walaac bay muujinayaan oo qaarkood waxay leeyihiin dowladdaa waxay soo dirtay musharax u gaara oo iyadu ay wadato adiguna xildhibaan deegaan doorashadiisu halkaas ay tahay baa tahay wax badan baad kala socotaa xaaladda iyo siday wax u socdaan marka ma kuu muuqata adiga in qof gaara meeshaas loo wado
kolley dadka saasle inay wax dareemaan ay u dhowdahay marka qofkii yani dawladda federaalka si gaara u wado waxaa laga dareemi karaa dhaqdhaqaaqa iyo waxaasa laga arki doonaa marka arrimahaas hadda kama hor dhacayo laakiin waxaan rabnaa qof kasta maaragtay dawladda federaalka waxaa looga baahan yahay in maaragtay dadka u tannaato qofkii soo baxa naga shaqeysa saasa looga baahan yahay maaa in ayada hada faragelin inay wax oo yani u ekaanayo inay dadna riixayso dadna saboodgaraynayso inay umuujiso looma baahna taas maaragtay deegaankana dan uguma jirto dawladda federaalkan uma fiicna dawladda federaalka waa dawladdii dhexe cid allaal idin ku guulaysato dowlad goboleedka waxay ka mid noqonaysaa dawladdaas dowlad goboleedka ladoo madaxdii la doorto dowlad goboleedka loo doorto federaalka ay ka mid noqonaysaa marka taas maaragtay hadda aniga hadda waxabaa dhacay hadda ma dhacayo ma dhahaayo makuma degdegaayo laakiin waan ogaanaynaa haddii maaragtay waxyaalo oo dheeri ah meesha ka soo baxaan markaasaan ka hadli doonaa insha allah waa gartay doorashadan waxay kusoo beegmaysaa xilli uu taagan yahay khilaafka madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada koonfur galbeedna waxay ka mid tahay maamul goboleedyada dowladda khilaafku kala dhexeeya marka maxaa saameyna oo labadan arrin ay isku yeelanayaan
arrintaas siyaasiyan waa la dareemi karaa laakiin waxaan rajaynaynaa wax kas inay wanaag iyo ku dhamaadaan khilaaf sideedayba ummadda soomaaliyeed waa ka daashay iyo isjidiid iyo maaragtay waxaas marka taasna waxaan leenahay anigu baarlamaankan ka nahay wixii qaladaadan hadda aqalka sara ku mashquulsan kollay golaha shacbigan arrintaas waa fiirin doonaan ciddii qaldam anigu waxaan dhihin doonaa idinkaa qaldana ka joogaan dhihi doonaa haddii waktigeeda la gaaro laakiin hadda ma degdegayno maadaama agaalka sare runtii dagaal badan ay wadaan annaguna baarlamaanka fasax ku daahay oo shuruuc badan iyaan ku mashquulsan nahay hadda weli golaha shacbiga arrintaas ma dhexgelin laakiin markas anigu dhinaca wanaaga baan ku talin doonaa insha allahu wixii maaragtay deegaanka dalka soomaaliyeed dib u dhaca ku ridaayo gaar ahaan deegaankaas maaragtay dhibaataynayo marna raali kuma noqonayno waa garta marka taladaada ugu dambeysa ee ku saabsan doorashada koonfur galbeed maxay tahay
runtii taladayda waa bilaabay haddana taasaan ku celinayaa siyaasiyiinta musharaxiinta ah iyo shacabweynaha iyo golaha shacab wakiilada maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan leeyahay degenaanshaha iyo nidaamka in la ilaaliyo sidii maaragtay deegaankaas asiga oo nabad ah ayadoo shacabadu isjecel yihiin doorasho xalaala uga dhamaan lahayd saas in lagu dadaalo inna maaragtay isku dayin inay u adeegsato doorashada qalalaasa iyo inay wax dhabaatayso in laga laga foojignaado saas un baan kula gargaaramaya